iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee falimaha rasuullada waxaa la bogsiiyey miskiin curyaan ah haddaba saacaddii sagaalaad oo wakhtigii salaadda ah ayaa butros iyo xanaa macbudka tageen waxaa la soo qaaday nin curyaannimo urkii hooyadiis kala soo baxay oo maalin walba la agdhigi jiray albaabka macbudka oo la odhan jiray qurux badane inuu kuwa macbudka gelayay dawarsado isagoo markuu arkay butros iyo yoxanaa oo ku dhow inay macbudka galaan ayuu dawarsaday iyaga markaasaa butros oo yooxanaa la socdo intuu aad u fiiriyey isaga ku yidhi na soo eeg markaasuu u fiirsaday iyaga isagoo filanaya inuu iyaga wax ka helo laakiin butros baa ku yidhi lacag iyo dahab midna ma haysto laakiin waxaan haystaan ku siinayaa magaca ciise masiix kii reer naasareed ku soco markaasuu intuu gacanta midigta ah ku dhegay ayuu sare kiciyey oo markiiba cagihiisii iyo anqawyadiisiiba waa xoogaysteen intuu kor u booday ayuu istaagay oo socod bilaabay markaasuu iyaga macbudkii la galay isagoo socda oo boodboodaya oo ilaah ammaanaya dadkii oo dhammuna waxay arkeen isagoo socda oo ilaah ammaanaya markaasay waxay garteen inuu isagu yahay kii albaabkii quruxda badnaa agtiisa dawarsiga u fadhiisan jiray markaasay yaab iyo ammankaag ula dhinteen wixii ku dhacay isaga oo intuu butros iyo xanaa ku dhegganaa ayay dadkii oo dhammu ku soo wada ordeen balballadii la odhan jiray balballadii sulaymaan iyagoo aad u yaabsan wacdigii butros ka dhex wacdiyey macbudka markuu butros dadkii arkay ayuu u jawaabay oo ku yidhi niman yahow reer binu israa'iil maxaad waxaan ula yaabsan tihiin ama maxaad sidaas noogu fiirinaysaan sidii annagoo xooggayaga ama cibaadadayada ku socodsiinnay isaga ilaaha ibraahim iyo ilaaha isxaaq iyo yacquub oo ahaa ilaaha awoowayaasheen wuxuu ammaanay mididiinkiisii ciise kii aad gacan geliseen oo aad bilaatos hortiisa ku dafirteen markuu goostay inuu sii daayo laakiin idinku waxaad dafirteen kan quduuska iyo xaqaba ah oo waxaad weyddiisateen nin dhiig qaba in ladiin sii daayo oo waxaad disheen amiirkii nolosha kan ilaah ka sare kiciyey kuwii dhintay annaguna markhaatiyaal baannu ka nahay magiciisa ayaa xoog siiyey kan aad arkaysaan oo garanaysaan rumaysadka oo magiciisa ku rumaystay aawadiis rumaysadka oo ku rumaystay isaga ayaa ninkan idinka oo dhan hortiinna ku siiyey caafimaadkan waxaanan ogahay walaalayaalow inaad tan aqoon la'aan u samayseen sidii madaxdiinnuba yeeshay oo kale laakiin ilaah siduu u dhammeeyey waxyaalihii uu hore uga sheegay afafkii nebiyada oo dhan oo ahaa in masiixu silci doono haddaba toobadkeena oo soo noqda si dembiyadiinna loo tirtiro si ay wakhtiyo qabowjis lihi uga yimaadaan rabbiga hortiisa oo uu soo diro ciise masiix kii oo hore idinku doortay kan ay waajibka tahay inay samadu aqbasho tan iyo wakhtiyada la soo celinayo wax walba oo ilaah kaga hadlay afkii nebiyadiisii quduuska ahaa tan iyo bilowgii muuse wuxuu yidhi rabbiga ilaaha ahu wuxuu walaalihiinna dhexdooda idinka kicin doonaa nebi anoo kale ah waa inaad isaga ka dhegaysataan wax kastou idinku yidhaahdo waxay noqon doontaa in naf kastoo aan nebigaas dhegaysan dadka laga dhex saari doono oo la baabbi'in doono nebiyadii oo dhan tan iyo samu'el iyo kuwii ka dembeeyey in alla intii hadashay waxay wada sheegeen maalmahan waxaad tihiin wiilashii nebiyada iyo wiilashii axdigii ilaah la dhigtay awowayaashiin markuu ibraahim ku yidhi qabiilooyinka dunida oo dhammu farcankaygay ku barakoobi doonaan ilaah markuu mididiinkiisii kiciyey idinkuu markii hore idiin soo diray inuu idiin barakadeeyo markuu midkiin kasta dembiyadiisa ka soo jeediyo